بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم إن المعاصي والذنوب هي سبب هلاك الأمم والشعوب waxaa khudbadeenna maantu ay ku saabsan tahay macaasida iyo dunuubtu inay tahay sababka umamka iyo waxa weeyaan dadku ay ku dumaan ee ay ku baaba'aan ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa wuxuu inoogu tilmaamay in ummadii haddii macaasida iyo dunuubta ay ka dhowrsan weydo halaag iyo cuquubo caamihii inay ku soo degayso arrintaa waxaa laynoogu sheego laynoogu faahfaahiyey si aynu uga fogaano macaasida iyo wixii inoo sababaya hoogga iyo halaaga walaalayaal wax alla waxa dhibaato ka dhacda caalamka waxa asal iyo asaas u ah mukhaalafatu amrillaah ilaahay amarkiisa la khilaafayo iyo diinta laga durkayo iyo dhaqanka xun ee la samaynayo ayaa sal iyo gundhig u ah dhibaato kastoo ummadaha ku dhacda walaalayaal ilaahay intuu ka soo warramay umamkii iyo gaaladii hore ayaa wuxuu tilmaamay wixii lagu halaagee lagu qabtay inay sabab u ahayd dembigay galabsadeen ee ay galeen allah waxa uu ihi kadaabi aali fircawna waladiina min qablihim kadabuu biaayaatina faakhadahum allahu bidunuubihim wallahu shadiidu lciqaab allah waxau ihi subxaanah kuwaa gaaladaa caadadoodi iyo dhaqankoodu waxa weeyi waa ka da'bi aali fircawna waaladiina min qablihim waa nimankii reer fircawn iyo kuwii ka soo horreeyey ee ka horreeyey iyaga waa dhaqankoodii iyo caadadoodii oo kale waxay gaaladu ay gelayaan oo dhaqankoodu muxuu ahaa kadabuu biaayaatina aayaadkayagay beeniyeen oo ay waxa weeyaan rumayn waayeen dabadeed maxaa lagu ciqaabay fa akhadahum allahu bidunuubihim dabeed ilaahay waxa uu ku qabtay dembigaa ay sameeyeen dartii baa loo ciqaabo cadaab caamihii uu ugu soo degay wallaahu shadiidu lciqaab ilaahayna ciqaabkiisu waa mid daran oo aan sahlanayn waxaa aayaddaa aynu ka qaadanaynaa inay dunuubtu asal iyo sabab u tahay halaagga iyo cadaabka caamka ah waayo ba'du waa sababiyo ilaahayna waxau ihi faakhadahum allahu bidunuubihim ay bisababi dunuubihim ummaddu markaa dunuubta hadday ka dhowrsan weydo oo macaasida ay iska ilaalin weydo waxay khatar ugu jirtaa oo looga cabsi qabaa cuquubo caamihii inay ku habsato walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala aayad kale waxa uu ku tilmaamo uu yidhi fakullan akhadnaa bidanbih faminhum man arsalnaa calayhi xaasiba wa minhum man akhadathu sayxa wa minhum man khasafnaa bihi alard wa minhum man agraqnaa wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ilaahay waxa uu ihi subxaanah fakullan akhadnaa bidanbih mid wal oo umamkaa hore ka mid ah waxaanu ku qabannay dembigay sameeyeen sababtiisa fa minhum man arsalnaa calayhi xaasibaa waxaa ka mid ahaa kuwa aanu u diroonu ku sallidnay dabaylo iyo dhagaxaan waa sidii reecaad iyo qowmu luut wa minhum man akhadathu sayxa waxaa ka mid ahaa kuwa qayla ay qabatay oo samada malagii kaga qayliyo dhulkiina uu la gariiray sidii reer hamuud wa minhum man khasafnaa bihi alard waxaa ka mid ahaa kuwa dhulka lala jaray sidii qaaruun wa minhum man agraqnaa waxaa ka mid ahaa kuwa biyo lagu hafiyey oo lagu halaagay sidii fircawn iyo qowmkiisii allah waxau ihi wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ilaahay ma ahaanin dadka mid dulmiyaya xaashaa wakallaa walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ha yeeshee iyagaa ahaa nafdooda kuwa dulminaya iyagaa dunuubtiiyo macaasida ka dhowrsan waayey iyagaa xumaanta u badheedhoo ku dhacay taasaa u sababtay halaaggaa waxa weeyaan ku habsaday walaalayaal marka laynooga warramayo umamkii hore wixii helay iyo waxay cadaabka ku muteen ma aha uun qiso la rabo inaynu dul marro oo aynu dhaafno oo inaan waxba kala bixin laakiin hadafkiiyo ujeeddadu waxa ay tahay in ummaddu ay ku waanowday kuwaana qaadato wixii dadkii hore helay si iyagana aanu u helin kuwaa wixii helay asaciidu man wucida bikayrih qofka guulaystay waa ka kayrkii lagu waaniyee wax ku qaata hada huwa saciid saciidka rasmigiihi waa man wucida bikayrih ka kayrkii lagu waaniyo ee ku waantoobee wax ku qaata ilaahay subxaanahu wa tacaala in fara badan ayuu kitaabkiisa inoogu tilmaamay qisaskii umamkii hore laakiin dadku waantowga ayaa ku yar inay waantoobaan oo wax qaataan ilaahay muxuu inoo caddeeyey xaqa muxuu ilaahay si walba inoogu dhigay oo inoo balballaadhiyey laakiin inakaan wax qaadanayn walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa wax walba uu inoogu qeexo uu inoogu caddeeyey laakiin maanta ummaddeennu ilaahay u nicmeeyey ayay nicmadiisii garan laadahay oo ay dembi kala hortegaysaa iyo macsiyo oo laynoogu taaglaaya ilaahay ka baqda oo dunuubtan iska daaya walaalayaal dunuubta ummaddii hore lagu halaagay haddaynu inakuna samayno oynu ka dhowrsan weyno waxaynu halis u nahay kuwaa wixii helo inuu ina helo ayaynu halis u nahay waayo rabbi waxa uu yidhi alam nuhliki alawaliin uma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin alam nuhliki alawaliin kuwii hore miyaanaan halaagin ثم نتبعهم الآخرين kuwii dambana kuwaa horaanu raacinaynaa halkay mareen hadday ka daba maraan kadalika nafcalu bilmujrimiin sidaanu kuwaa hore ku samaynay ayaanu cid kastoo dembaabtana aanu ku samaynaynaa kadalika nafcalu bilmujrimiin kadalika nafcalu bilmujrimiin sidaanu dembiilayaashii hore ku samaynay ayaanu kuwa dambana ku samaynaynaa haddaynu dunuubta ka dhowrsan weyno waxaynu halis u nahay halaag inacaam yeela ayaynu halis u nahay walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala waa raxiim ilaahay tabaaraka wa tacaala waa raxiim maa arxama allaha bikhalqih wamaa axlama allah calaa khalqih ilaahay addoommadiisa maxaa uga naxariis badan ilaahay addoommadiisa maxaa uga dulqaad badan walaalayaal allahu raxiimu bicibaadih allahu raxiimu bicibaadih ilaahay waa raxiim wallaahi lowlaa raxmat ullah wallaahi lowlaa raxmat ullah raxmadda ilaahay haddaanay jirin maynaan dul soconnayn dhulka dad iyo dunya toona allah waxau yihi subxaanah wlow yuaakid اllahu الnaasa bima kasabuu ma taraka calىa ظahriha min daaba walakin yuakhirhm ilى ajli musama faإida jaءa ajalh faina allaha kana bicibaadihi basiira allah waxa u yihi subxaana walow yuaakid اllahu الnaasa bima kasabuu haddii ilaahay dadka uu ku qabanayo wax kastoy galabsadaan oo uu ka jarayo maa taraka calaa dahriha min daaba arlada dusheeda wax dul socda kagamuu tageen dad iyo dunyo toona walaakin yuakhiruhum ilaa ajali musamaa laakiin wuxuu dib ugu dhigayaa muddo la magacaabo dambe ayaa nin walba abaalkiisa loo oofin doonaa faidaa jaa ajaluhu ajashoodii markay timaado faina allaha kaana bicibaadihi basiira ilaahay wuxuu ahaaday addoommadiisa mid arkaya waa arkaya oo waa og yahay markaasuu nin walba wuxuu mutay u marin doonaa walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay cidna ma dulmeeyo allah waxa uu yidhi wamaa asaabakum min musiiba fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax alla waxaa musiiba idinku dhacda waxaa u sababa gacmihiinna waxay kasbadeen wax badanna wuu idinka cafinayaa oo idinka saamaxayaa oo wax walba hadduu idinku qabanayo laydinma arkeen waxba idinkama reebeen walaalayaal macaasida iyo dunuubtu iyadaa sabab u ah wax alla waxaa adduunka dhibaato ka dhacaya ma اhtalaja cirqu walaa caynun ila bdanbi wma yadfacu allahu canhu akar nabigu waxau yihi salى اllahu alayhi wasalam il iyo xidid toona ma xanuuno xidid yari kuma dhaqaaqa ama ili kuma xanuunto kuma damqato ilaa dembi aada gashay sababtii mooyaane wuxuu rabi dhaafayaa ka weyn ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in dunuubtaa iyo macaasidaa la gelayaa ay sabab u tahay wax alla waxa ummadda halaag iyo dhib ku dhacaya oridii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam ee sharafta badnayd zaynab binti jaxshin radia allahu canha wa ardaaha ayaa sida saxiixeynka ku sugan nebi moxamed usoo galay isagoo argagaxsan oo le laa ilaaha ila allah weylun lilcarabi min sharin qad iqtarab فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث nebi moxamed baa usoo galay ooridiisii zaynab isagoo argagaxsan markaasaa waxa uu yihi laa ilaaha ila allah ilah xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooye waylun lilcarabi min sharin qad iqtarab carab hoog baa u sugnaado shar u soo dhowaaduu uga sugnaaday waxa yajuuj iyo majuuj derbigii iyo dayrkii ku xidhnaa laga furay intaa in leeg intuu suulka iyo farta murdisada ama sabaabada uu isku dheji yihi intaa in leeg ayaa dayrkoodii laga baneeyey ajuuj iyo majuuj markaa shar baa usoo dhowaaday markaasaa waxay tidhi zaynab yaa rasuula allah oo miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaa dhexdeeda ay joogaan qaala nacam idaa kahura alkhabas waxa uu yidhi haa haddii xumuhu bato maanta xumihii dhexdeennuu ku batay waana la dhiirigelinayaa goobaa loo samaystay macaasida iyo tumashada hadh iyo habeenba ummaddeennii waxa dhaqan looga dhigayaa hablaheenni iyo inamadeenni inta meel laysugu keeno in waxa weeyaan heeso iyo kamano iyo miisiyo loo shido oo kolba magac loo bixiyo oo haddana la yidhaahda waa dhaqan maxaa dhaqana ma xumaanta iyo xaaraantaa dhaqani noo ah ma macaasida ayaa dhaqani noo ah ma hablaha iyo inamada oo bannaan laysugu saaraa dhaqani noo ah ilaahay tabaaraka wa tacaala miyaynaan ka cabsoonayn waxaa waajib ah ummaddani wallaahi nicmay haysataa laakiin wanaagay haysataa khatar buu ku jiraa ilaahay hadday ku caasiyaan nicmadaas haddii ammaanka iyo nabadda halkaa taalla alle lagu caabudi waayo oo lagu caasiyo waxba ilaahay kuma aha inuu daqiiqad kaaga qaado shalay bay ahayd markaynu bannaanka u baxnay ee dubbuhu inagu dhacay haddii maanta allayna soo celiyey inakoo xor oo xalaal ah oo ilaahay nicmayna siiyo waddankeenna aynu ammaan iyo iimaan ku haysanno ma waxaynu rabbigii inoo ina wanaajiyo ugu abaalgudnaa dembi iyo macaasi ma waxaynu ugu abaalgudnaa inaynu akhlaaqdeennii iyo dhaqankeennii dadka duminaya aynu garab iyo gaashaan u noqonno walaalayaal waxaa waajib inagu ah dowlad iyo shicibba culimo iyo cuqaalba ummadda dhaqankeeda wixii duminaya in meel looga soo jeedsado laga qabto wixii diinteeda waxyeelaya meel looga soo wada jeedsado dowladda iyadaa xilku uu saaran yahay waxaa loo igmaday ay hoggaanka u qabatay waxa ugu horeeya ummaddaa diintooda inay difaacdiyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo wanaagooda hadday dayacdo adduunyo kastoy u keentaa waxba u tari maysa ummadda ummadi waxay ka dhisantaa akhlaaqda iyo dhaqanka inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa in hum dahabat akhlaaquhum dahabuu ummaduhu waa akhlaaq iyo dhaqan haddii akhlaaqdoodu baaba'do ummaddaasi waa baaba'day nololi uma hadhin baaqi noqon mayso maanta xumaantii iyo dhaqan xumada dadka wadaa waa gardarre garab og lalama hadlayo oo wax lagama qabanayo culimada waxaa saaran xaqa inay caddeeyaan laakiin waxqabadku wuxuu saaran yahay dowladda iyo maamulka wixii ummaddaa lidi ku ah dhaqankeeda iyo diinteeda dowladdu waa inay ilaahay kaga cabsato oy ka qabato oy ka difaacdoy diinta u daryeesha iyo akhlaaqda iyo dhaqanka diinteenna suuban iyo islaamkeenna wax ka akhlaaq iyo mucaamalo iyo dhaqan wanaagsani ma jiro markaasaa inta xumaan laynooga soo waarido bari iyo galbeed la odhanaya waa dhaqankii halkuu dhaqanku joogaa akhlaaqda iyo dhaqanku diintay ku jirtaa iyo kitaabka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam walaalayaal haadihi dunuubu walmacaasi haddii maanta layska qaban waayo oo ummaddaasi ay fadhigaa fadhi kale uga noqon weydo qof kastoo ummaddaa lexejeclo ka qabaa cabsi ayuu wadnaha farta ku hayaa waayo sunnada ilaahay aan isbeddelin waxa weeye ummadi hadday isbeddesho oo wanaaggeeda iyo diinteeda xumaan ay ku dooriso ilaahay waa dulleeyaa oo dub buu ku ridaa waa sunnat ullah walan tajida lisunnati illaahi tabdiila taana raadkeedii wuu muuqdaa haddaynu maanta wax ka qaban weyno ammaankaynu haysanno iyo sallida wanaagsan aynu ku fadhino dad fara badan baa duulaan ku ah oo wanaagga aan raalli ka ahay waxaa loo baahan yahay markaa in la foojignaado oo fiiro dheeraada la yeesho in waxa soo gelee tiga inagu ah ee diin ahaan iyo dhaqan ahaan midna aynaan u geyin ummaddeenna inaynu ka dhowro aynu ka ilaalino ummad akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan iyo diin wanaagsan ilaahay ku manaystaynu nahay haddana ilaahay waa inoo nicmeeyey oo halkaa waxaynu ku haysano meel lagu haysta wallaahi ma jiro meel kastoo tagta caalamka fi lxilli waalxaram halkaa waxa yaalla meel u yaalla way yar tahay dee wixii ilaahay inagu galladaystay ee aynu haysanay jawaabteedi iyo abaalkeedii ma macaasi iyo dunuub inaynu la soo banbaxno oo bannaanka aynu ula soo baxnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aynu ka cabsoonno oo wixii xumaan iyo dhaqan xumo iyo diin darro wada ha laga qabta ummadda waastaqfiru llah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal dhaqan xumada iyo diin darrada iyo xumaanta xumaanta faafaysa maxaa dawo iyo cilaaj u ah waxaa dawo iyo cilaaj u ah alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar in wanaagga la ysfaro xumahana la yska reebo ilaahay waxau yihi subxaanah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billaah allah waxau idhi waxaad ahaateen ummad dadka loo soo saaro tii ugu khayrka badnayd baa tihiin khayru umma ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa afdalu lumami wa akramuhaa cala allah waa umam la soo saaro tee ugu fadliga iyo khayrka badan ee alle agtiisa ugu karaamada badan leh maxayse ku mudatay karaamadaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billaah wanaaggaad isfaraysaan xumahana waad iska reebaysaan allahna waa rumaynaysaan tabaaraka wa tacaala haadihi alumma waxay khayriyada iyo fadliga ku kasbatay ku mudatay inay wanaagga isfarto xumahana isu diido haddii taa laga waayo waxa ku dhacaysoy khatar u tahay lacnadii reer banu israa'iil ku dhacday waayo allah waxau ihi subxaanah lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun allah waxau ihi subxaanah waxaa la nacdalay oo naxariista laga durkiyey kuwii gaaloobay ee reer banu israa'iil ka mid ahaa carabkii ciise iyo daawuud baa lagu nacdalay markay xadgudbeen ee rabbi ay caasiyeen waxyaabaha nacdasha ay ku muteen maxaa ka mid ahaa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh waxay ahaayeen kuwa markay xumaanta sameeyaan aan iska reebin oo midkood qof markuu arko xumaan samaynaye maanta iska daawu idhaahdo berri haddana markuu halkii ku soo mara isagoo xumaantii walaaqanaya wuu iskala fadhiisan jiray maalinta kalena wuu iskala walaaqan jirayba sidaas ayaa halaagga caamkii uu ku asiibo ku haleeloo lagu nacdalay walaalayaal idan ummaddani wanaagga hadday isfari weydo xumahana iska reebi weydo waxay halis ugu jirtaa halaaggaasi inuu ku habsado allah waxau ihi subxaanah waltakun minkum ummah yadcuuna ila alkhayr wayaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun ha laydinka helo ummad dad ha laydinka helo dadka khayrka ugu baaqaya oo wanaagga faraya xumahana u diidaya kuwaasaa liibaanoo guusha gaadhaye nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxau ihi kamaa fii muslim min xadiidi abi saciidin alkhudri man ra'aa minkum munkara falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan ruuxa idinka idinka mid ah ee munkar iyo xumaan arkee soo maree ogaada ru'yada waxaa looga jeedaa uun inuu ogaado ruuxa munkar un ogaadee ka war hela hadduu awoodo gacantiisa ha ku bedelo hadduu kari waayo carabkiisa ha ku bedelo hadduu kari waayo qalbiga ha ka naco halkaasaa ugu daciifsan maraatibtii inkaarulmunkar walaalayaal maanta cidda gacan wax ku bedeli kartee ku doorin kartaa waa hay-adaha dowladda iyo laamaha ammaankii ay khusayso waxaa kaloo ruuxu gacan wax kaga qaban karaa cidduu isagu maamulo ubadkiisa iyo oonidiisa iyo halka uu isagu u taliyo dee wixii xumaanee ka dhacda gacantiisa ayuu wax kaga qaban karaa oo ku bedeli karaa wixii laakiin munkaraad caama bulshada dhexdeeda ka dhacaya wax ka qabashadeeda xagga gacanta dowladda leh shicibku ma laha waayo nin walba intuu suuqa maro hadduu gacan baan wax ku qabanayaa yidhaahdo dee waxa faafaysa waa fawdo iyo fitno iyo waxa weeyaan in la ysku dhaco laakiin cidda wax ka qabadka gacanta lihi waa dowladda ummadda inteeda kalena inay ku taageeraan oo garab iyo gaashaanba ku siiyaan ruuxu intaba haddii uu kari waayo af iyo adinba qalbiga ha ka naco inaad qalbiga ka nacdana macnaheedu waxa uu yahay munkarka halka lagu hayo dee inaad isaga faaruqdood ka fogaato adoo dhex fadhiya waa nacay taasi waxa weeyaan run ma aha haddaad nacday waad ka durki lahayd meesha dembigu uu ka dhacayo si aan cuquubada kuugu dhicin walaalayaal waxaan xusayaa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee waddankeenna somalilan ka jirta een meelo badan adduunka ka jirin waa runtii dad xilka ay hayaan iyo camalkay qabanayaan uu wax weyn inoo tarayo waxaa laga yaabaa dowlad iyo shicibba waxaynu ku yaro socsoconaynu ku dhaqdhaqaaqaynaa xumaanta ay la dagaalamayaan diincayga ay la dagaalamayaan dhaqanxumada ay la dagaalamayaan ayaa wax weyn aynu ku badbaadaynaa waxaa waajib markaa ummadda ku ah guddidaasi dadka waxay ugu beegan tahay iyo kaalintay ugu jirto inay dadku aqoonsadaan oy gartaan oo dowladdu ay garatoy garab iyo gaashaanba u noqoto oo culimmadu ay gartaan oo garab iyo gaashaanba u noqdaan oo dadka maalqabeenkii ay gartaan oo garab iyo gaashaanba ay u noqdaan oo la ysgarab taago oo kulligeen aynu wada noqonno dad wanaaggii isfaraya xumahana isu diidaya innakoo dhammaanteenba xilkaa ku wada qumayna oo laynaga wada rabo haddana dadka u banbaxay ee wakhtigoodii iyo jaaniskoodii ku bixiyey waayeel iyo dhallinyarba waxay mudan yihiin taageero iyo tusaaleba in laysla garab taago waxaa aada iyo aada weliba munaasab u ah hay-adaha iyo laamaha dowladdu inay aada uga warhayaan oo ay ku dadaalaan waayo iyagu inay wax sheegaan xumaanta meel ay ku arkaanna ay dowladda soo gaadhsiiyaan mooye iyagu waxqabad iyo gacani shaqadooda ma aha mana sameeyaan laakiin markii ay wax dhibaataa arkaan cidday ula soo noqonayaan waa dowladda cidda wax ka qabanaysaa waa iyada marka inay isku xidhnaadaan laamihii ay khusaysay iyo guddidii wanaag fariistu oo maanta dhaqan xumada iyo dunuubta faraha badan ee soo fara badatay dhinac looga soo wada jeedsado laakiin waxaad ogaataan haddaynu xilkaa gabno aynu ka fadhiisanno dadka u taaganna aynu taageeri weyno waxa beddelkeeda aynu helanaa inuu halaag yahay ogaada waa shaki la-aan waayo maanta qof caqli lihi kama murmi karo heerka ay dunuubta iyo macaasidu waddankeenna ka marayso taa haddaan loo kicin oo nin walba kaalintiisa aanu ka qaadan oo kii culimo iyo carabkiisa aanu ku caddayn kii dowladii gacantiisa aanu wax kaga qaban kuwii guddihii aanay iyagu wanaag faristii iyo xumaan reebista aanay kaalintooda dardargelin oo dhammaanteen aynaan iswada kaashan dee daadku wuu ina qaadaya haddii daadku ina soo galana dee dalkeennaa dumaya wixii shalay ina soo marayna waynu garanaynaa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله